haddaba sidaad sanadihii u dambeeyeyba dadku ay dhagahooda ku soo dhacayeen waxaa soo badanayey caruurta ku dhalanaysa xaalad xaalado caafimaad oo aan kaamil ahayn haddaba maxaa sababa caruurta ku dhalanaysa iinta waa mawduuc barnaamijyo taxana ah oo aan ku eegayno caruurta ku dhalata caafimaad darrada oo la sheegay inay soomaaliya ku soo badanayaan waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sare cabdi axmed
dhowr iyo labaatan sano oo aysan dalku ka jirin dowlad xooggan iyo xarumo caafimaad oo horumarsan waxaa dadka soo wajahay waxyeello caafimaad oo dhan kastaba leh hase yeeshee midda aanan waxba looga qaban karin gudaha dalka ee la bilaabata nolosha boqolaal dhallaan dhalanaya ah ayaa ah mid walaac ku abuurtay waalidiin badan samafalayaal iyo dhakhaatiir u caalwaayey wax ka qabadkeeda xarumaha caafimaadka meelo badan oo soomaaliya ah ayaa waxaa la soo gaarsiiyaa ama ku dhasha carruur madaxa ay biyo uga jiraan kuwo iyagu madaxu u weynaado kuwa lafuhu ay burburaan haysaninna tiirkii ay ku istaagi lahaayeen ee jir ahaaneed kuwa ay xiran yihiin marinnada qashinsaarka jirka kuwa isku dheggan iyo qaar kale oo iyagu jir ahaan maqaarkooda uu duldillaaco dhiig iyo dheecaankuna ay qubanayaan dhammaan mucjisooyinka dhibaato ee dhallaanku la dhalanayaan waxa ay noqon doonaan taxaane midkiisii ugu horreeyey maanta aan ku eegayno sababaha iyo noocyada carruurtaasi dhalanaya dhibaatadu ay u soo gaarto cabdi maaxay waxa uu ahaa samafale ka soo shaqeeyey soomaaliya dhowr iyo toban sano waxa uu keenay waddamada qurbaha gaar ahaana dalkani maraykanka carruur wax looga qaban waayey gudaha soomaaliya wuxuu iga warramay waaye aragnimadiisa dhibaatada dhallaanka dhalanaya intii aan ku jirna hawshan humanitarianka ugu yaraan toban sano kordhaaf ayaan hawshan ku dhex jirna laakiin muhiimadda ugu weyn aan aragno waxay idhi ilmo ku dhasho qaar ka duwan nolosha caadiga carruurta oo leeyihiin qaar ka badan nolosha dabiiciga ah cunuga ku dhalan lahay aada u fara badnaa in muddooyinka ugu dambeeyay ay keenayso cunugii oonan ama hooyadii oon dhamaystirnayn dhamaystir helin oo tallaalka carruurta aan helin ama hooyadii oo nafaqo ku filan ku helin carruurta dhalanaya ugu dambeeyay sanadaha labaatanka sano ugu dambeeyay inta dagaal ku dhacayo waxay ahaayeen carruuro ka duwan carruurihii aan hore u arki jirnay qaarkood isku dhegan qaarkood madaxyada ka baraan yihiin oo biyo ka galayaan qaarkood ay leeyihiin meelaha ka duleelo kaayada ay ka socoto qaarkood ay ku dhashaan meelaha saxarada oo kala xiran qaarkood ay ku dhashaan aynan lahayn jirkii iskiinkii maqaarkii oo si kale ah noocyo fara badan aan aragno laakiin waxa sababayo dhowr research la sameeyey waxay hore u arkeen adduunka dadweynaha dhaqaatiirtu waxay arkeen in waxyaabaha sabab ay keeni karto hooyadii aan helin nafaqo ku filnayn iyo tallaal aan carruurta oonan helin waxa ay qabaan qaar ka mida mas-uuliyiinta caafimaadka kuwa samafalayaasha iyo waalidiintuba in arrintan ay qayb ka tahay jirada carruurta ku dhalanaya deegaanada soomaalida oo bad iyo berriba ay saameyn ku yeesheen bado wasaqaysan iyo berri la ceegaaga baaruudda iyo rasaasta madaafiicda laysku weedaarsanayay sanada badan sidaasi waxaa qaba mar kale cabdi maaxay
baaritaan dhex ay sameeyeen dhakhaatiirta adduunka waxay sheegeen in wadamada soo koraya ay ugu badan yihiin waxyaabahaas especially meelaha dagaalada ka jiraan oo nafaqeyare ka jirto hooyadii aan helayn nafaqeyare iyo iyo waxyaabaha sunta ah oo badaha ku daato iyo iyo waxa keenayo iyo iyo mercuryg oo ku badan waxyaabahaas ayaa sababaya laakiin waddankeenan haddana waxaa usii dheer waxyaaba fara badan daawadii aan control lahayn dhakhaatiirtii oonan macnaha hooyooyinkii markay u baahnaayeen aan utageynin hooyo markay carruurta uurka qaado waxay baahan tahay inay dhaktar faaloo gareyso oo saddexda biloodba mar dhaktar u tagto ay ogaato xaaladda uurka meeshuu marayo hooyadii taas ma awoodo halkan soomaaliya dhaqaale yari iyo duruufo iska jira awgeed marka taas sababahaas ayaa keenaya marka in aanu carruurta ah soomaalida u dhasho badankooda ay ku dhashaan wax deformity ama waxaan aan hore loo arag oo ka duwan ka duwan dabiicadda waxay hore loogu dhali jira carruurtooyinka dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ayaa deerkoodu uu yahay meelaha ay awood u leeyihiin in ay hay-adaha ula hadlaan haddii ay ku guulaysan karaan in qalliino dibadda ah carruur loogu sameeyo wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa doctoresa xaawo xasan waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaan iyaduna weydiiyey ogaantooda waxa ay kala socdaan mushkiladda haysata dhallaanka dhalanaya madaxa weyn ilmaha madaxa weyn oo kale biyaha madaxa oga jira waan aragnay ilmo aanan meesha ka saxaroon lahaayeen aanan aan furnayn oo kale waa kuwa ugu fudud kuwa oo wax laga qaban karo waxaan aragnay ilmo jijabaya runtii oo jidhkooda markay taagaanba jijabaya wada dhawin jiraan ilmaha isku dhegeenna waad aragteen ilmo buro ku taalo waan aragnay marka way badan yihiin runtii waa waxyaabahaas ay badan yihiin laakiin way jiraan in badan oo saas dhulka lagu tilmaamo inuu kheyraadka leeyahay ee soomaaliya waa kuwa ugu nacfiga badan ee xagga beeraha kalluunka iyo xooluhuba waana dhulka leh badaha iyo webiyada laakiinse waa kuwa dhibaatada ugu badan ee carruurtu ay la dhalanayaan ay wakhtigan haysato sida uu leeyahay mar kale cabdi maaxay oo tusaale u soo qaadanaya carruur yaryar oo dhowaantan laga keenay gobolka gedo kuwaasoo gibilka oogadooda uu rogmay islamarkaasina la dhashay cudurro ay ka mid tahay kuwa maqaarka ku dhaca oo aanan gudaha soomaaliya wax looga qaban karin walahi maalin maalinta ka dambaysa waxaad arkaysaa cunug caruur majiisa aad arkaysaa hadda waxaan muqdisho ku arkay caruur laba caruur oo soo laga keenay gobolada gado iyo zoonaheeda laga keenay ay joogaan muqdisho oo qabaan caruurta jirka iskiinka oo maqaarka ay ka dhadhacayaan aad mooda geed qolof dhacsanaya oo ayna u ekeen human u ekeen oon u ekeen wax dad oo jirka maqaarka u leeyahay maqaarka bini aadamka oo maqaarka ugu qurux badan ilah wuxuu abuuro oo leh jir dilacsan oo markaad taagatid oo macnaha aad dareemi kartid inaad qof bini aadam taabanayso laakiin carruurta markay aragtid waxaad les leedahay way ka duwan yihiin qolofkoodii aad dhacayso jirkoodii aa muuqdo maqaarkoodi inuu dulka dusha ka dhacayo sida geed qolof dhacsanayo aabbaha dhalay dhallaankaasi oo isna aan la xiriirno isaga iyo xaaskiisa oo magaalada muqdisho ku sugan una awood waayey inay daawo u helaan carruurtooda gudaha soomaaliya ayaa qaybaha dambe ee barnaamijkan aad ku maqli doontaan qaybihiisa kala duwan